halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caawi mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii taxanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aanu ku rogrogayno baalasha kitaabka bibaleka uu ka kooban yahay haddii uu ahaan lahaa kutubtii axdigii hore ama kuwa axdiga cusub waxaan kaloo aynu sii faahfaahin doonaa waxyaabaha macbudka jannada yaalla ee haatan masiixu ka adeego uu kaga duwan yahay kan dunida waxaana taasu ay u dambaysay faalladii khusiisay maadadii koowaad ee cudurka sagaalaad oo ahayd in macbudka cusub uu ka wanaagsan yahay kii wakhtigii axdigii hore casharkeenna caawi waxa uu ku bilaabanayaa maadada khusaysa in allabariga masiixu uu ka sarreeyo kii la bixin jiray wakhtiyadii axdigii hore si markaa aynu wax uga ogaanno maadada kore ayaannu iminka idiin bilaabaynaa dhegaystayaal meeriska caawi oo aynu ka soo xiganayno isla kitaabka cibraaniyada cutubka sagaalaad oo waxa uu ka bilaabanayaa aayadda koob iyo tobanaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan masiixu wuxuu yimi isaga oo ah wadaadka sare ee waxyaalaha wanaagsan oo iman doona taambuuggii wadaadnimadiisu wuxuu ahaa ku ka weyn oo ka kaamilsan oo aan gacmo lagu samayn kaasu waxa weeyaan mid aan abuuristan ka iman waa waxyaalihii horay loo arkay iyo waxyaalaha iman doonaa ee masiixa laga helo waxaana qoruhu leeyahay taambuuggii wadaadnimadiisa waxa uu ahaa mid ka weyn oo ka kaamilsan oo aan gacmo lagu samayn macbudka masiixu ka dhex adeego lama mid ahan wax gacmo lagu sameeyey macbudka masiixu ma ahan mid lagu masaali karo macbudkii yeruusaalem ka dhisnaa ee dadku ay gacmaha ku sameeyeen haddaba sharaxaadda goobaha wax lagu caabudo waxa ay qancinayaan oo keliya indhaha dadka waxaannu markaa u baahannahay inaynu garanno in macbud quduusa uu samada sare jiro waxaanan leennahay wadaad sare oo halkaa ka adeegaya waana ay wacan tahay marka dadku isku yimaadaan oo ilaah ammaanaan iyaga oo hor jooga masiixa ilaah haddaan horey idinku sii wadno meeriska cutubka sagaalaad ayaannu iminka idiin akhriyaynaa warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka sagaalaad aayadda labayo tobanaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan mar buu wada galay meeshii quduuska ahayd isaga oo aan orgiyo iyo weylal dhiigood wadin laakiin wuxuu waday dhiiggiisa sidaasuu furasho weligeed ah inoogu helay waxaan rumaysanahay in aayaddanu caddaynayso in masiixu dhiiggiisii samada geeyey haddaanay waxa qoruhu halkan kaga hadlayo sidaa ahayn haddaba garan maayo wixii aayaddu ay ka macno ahayd marka uu leeyahay isaga oo aan orgiyo iyo weelal dhiigood wadin ayaa taasu ka macno tahay inuu halka sare geeyey dhiiggiisii waxaana qurbaankii masiixu tilmaamayaa inuu ahaa qurbaan ka sarreeya kan riyaha iyo orgiyada waana qurbaan u qalma in lagu bixiyo macbudka dhabta ah ee samada sare yaalla isagoo faallada sii wataa ayaa qoraha warqadda cibraaniyadu leeyahay sidaasuu furasho weligeeda inoogu helay haddaba tan la adkaynayo maaha in uu innaga furasho inoo helay ee waxaa la adkaynayaa inuu keenay furasho daa'ima wadaadnimadii reer binu israa'iil waxa ay ahayd mid aan joogto ahayn masiixa oo keliya ayaa hal mar dembiyadeenna wax u bixiyey si uu furasho weligeeda u keeno waxaana furashada helaya in alla intii magaca masiixa rumaysata waxa halkan lagu adkaynayana waxa weeye allabarigii masiixa markaasoo naftiisii uu u bixiyey masiixu kuwa badan waxna ay aayaddu ina xusuusinaysaa in nolosha masiixu ayan dadka badbaadin laakiin dadka lagu badbaadiyey dhiiggiisii qaaliga ahaa waxaa laga yaabaa inaad raacdo waxbarista masiixa oo ay kula noqoto inaad intaa oo keliya ku badbaadday waxbaridda masiixa ku badbaadin mayso waxaase ku badbaadinaya dhimashada masiixu dembiyadaada u dhintay waana furashada halkan laynoogu sheegayo meesha ay ka imanayso weli waxaannu horay idiinku sii wadaynaa haddaba kitaabka cibraaniyada cutubka sagaalaad waxaanan idiin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaana qoran sidatan waayo haddii orgiyo iyo dibiyo dhiigood iyo qaalin dambaskeeda lagu rusheeyo kuwii nijaasoobay ay quduus ka dhigaan in jidhka la nadiifiyo intee ka badan ayuu dhiigga masiixa kan ruuxa weligiis ah isugu bixiyey ilaah isagoo aan eed lahayn niyaddiinna ka nadiifin karaa shuqullada dhintay si aad ugu adeegtaan ilaah nool maadaama ay ahayd inaynu aayadda saddex iyo tobanaad oo keliya idiin akhrino ayaa waxaa khasab nagu noqotay inaannu idiin akhrino xitaa aayaddii afar iyo tobanaad waayo haddii kale jumladu ma dhamma marka uu leeyahay haddaba dambaska qaalmaha wuxuu ka hadlayaa qaalinta guduudan ee dembiyada loo bixiyo oo gebigeedaba la wada gubayo waxaana lagu gubayaa meel daahira markii haddaba qof taabto qof meyda ee uu ku nijaasoobo waxa ay ahayd in wadaadku qofkii nijaasoobay uu mariyo dambas lagu qasaybiyo wuxuuna ku sayrinayaa qofkii nijaasoobay waxaana sidaa loo yeelayaa in la soo celiyo wehelnimada uu ilaah la lahaa waxaan markaa idiin sheegayaa in qaalintu ay ahmiyad gaar ah leedahay waxaa laynoogu sheegayaa warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka saddexaad aayadda toddobaad in qaalintu ay ka awood yar tahay dibiga maadaama inaguna ee taaldarrideenna aawadeed aanu ku dambaabnay ayaa waxaa loo baahan yahay in wax itaal yar dawo looga dhigo dembiyadeenna aynu ku galnay itaalyarida haddaba waxaynu nahay kuwo itaal daran oo masiixu wuxuu ku yimi jir ahaan oo waxa uu dareemay qudhiisu itaaldarrideenna waxaana la doortay qaalin guduudan taasoo tilmaamaysa in masiixu innaga inoo noqday dembi sida rasuul bawlosba inoo sheegay haddaba xayawaanka dembiyada loo bixinayaa waa inuu yahay midaan iin lahayn haddii kale uma uu taagnaan karo masiixa haddaanu kaamil ahayn wuxuu ahaa oo kale quduus iyo mid aan eed lahayn oo aan nijaas ahayn oo dembiilayaasha ka soocan waxaa kaloo la doonayey ama xeelku ahaa in qaalinta aan la saarin harqood waxaana taasi tusaale u noqonaysaa in kastoo masiixa dembigeennii uu noqday in haddana aanu qaadin ama uusan saarnayn harqoodka dembiga qaalinta waxaa dibadda looga saarayaa xerada ay reer banu israa'iil degan yihiin waxaana lagu hor gowracayaa wadaadka sare hortiisa waxaana taasu ay masaal u tahay masiixu inuu yahay qurbaanka iyo weliba wadaadka sare nafsadiisii wuu eleyn inuu bixiyey e markaana waxay ahayd in dhiiggii qaalinta toddoba jeer lagu rusheeyo macbudka hortiisa iyadoo sidaa uu yeelayo wadaadka sare haddaba dad badan ayaa ay la tahay in tirsiga toddoba uu yahay tirsi dhammaystiran sida qorniinku tibaaxayo markaana waxa ay tilmaamaysaa in wax waliba kaamil yihiin oo waxa ay rushayntaasu ka hadlaysaa in allabariga masiixa uu noqon doono howl soo dhammaata hal allabari wuxuu kafaaro gudayaa dembiga rumaystaha waxay kaloo ahayd xeer ahaan in qaalinta hilibkeeda oo dhan la gubo iyadoo uu wadaadka sare arkayo markaa sidaad idinkuba garanaysaan ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya wuxuu masiixa u bixiyey si ikhtiyaar ah laakiin enalama ahan in niyad xumo ay dhanka samada ka jirtay wakhtigaas isaga ah ee uu masiixu dhintay kitaabka tirintii waxaan kaloo ka arkaynaa in geedka kedirka ah iyo kan hosobka ah lagu daro qurbaanka geedka kadarka ah taariikh weyn buu ku leeyahay reer binu israa'iil sida ku qoran kitaabka koowaad ee boqorrada cutubka afraad aayadda saddex iyo soddonaad oo haddaan idiin akhrina leh oo wuxuu ka hadlay geedaha intuu ka bilaabay kadarka lubnaan ku yaal ilaa uu gaaray hoosabka derbiga ka soo baxa waxaa sulaymaan ka hadlay wax kasta waxaana ay masaal u tahay in masiixu aanu dadka uu keliya badbaadinayn laakiin uu badbaadinayo xitaa deegaanka waxaannu markaa iminka ku nool nahay duni inkaaran oo shidaysan oo dembi leh waa duni xanuunsanaysa oo welibana aadaaraysa waana in lasoo furtaa oo maalin baa la samata bixin doonaa oo dembigana laga dhex bixin doonaa waxaa kaloo isla cutubkan laynoogu sheegi doonaa in xitaa samada lafteedaba la daahirin doono waxaa laga yaabaa in qaarkiin aad tidhaahdaan oo samadana manijaas baa ku jirta haah oo waa halka dembiguba ka soo bilowday waana meesha shayddaanku ka bilaabay fallaaganimada marka ay sidaa tahay qurbaanka masiixa wuxuu ahaa mid kaamil ah oo inakaafinaya oo dhammaystiran waa howl dhammaystiran oo daboolaysa ama kaafiyeysa uunka ilaah ee dembigu aafeeyey haddaba dambaska qaalinta waxay ahayd in la saaro meel nadiif ah oo lagu qaso biyo marka dadka lagu dhaqayo biyuhuna waxay u taagan yihiin hadallada ilaah waana hadallada ilaah waxa muujinaya dembiga ku jira nolosha rumaystayaasha masiixa allabariga masiixuna waxa uu ahaa ama uu ina siiyaa furasho imanaysa mustaqbalka waana furasho idinku aada leedihiin waxaa kaloo laga helaa furashada dembiga isla sidii dadkii axdigii horeba ay furashada dembiga uga heli jireen waxubixinta dembiyadooda oo soo eegaysay imaanshaha masiixa wadaadada ama muuminiinta axdigii horena waxaa lagu badbaadin jiray rumaysad sideebaa rumaysad loogu badbaadin jiray ayaa ay su-aashu noqonaysaa waxaa loogu badbaadin jiray kadib markii uu ilaah rumaystay ee uu keenay wanka yar ayaa qofku muujiyey rumaysad haddaba miyaa wankaasu ku filnaa dembigiisa jawaabtu waxaa weeye kuma fillayn wuxuuse masaal u ahaa masiixii la silciyey qurbaanka masiixu wuxuu hore iyo gadaalba u eegayaa masiixa haddaan horey idiinku sii wado haddaba dhegaystayaal barnaamijka ayaan iminka dib ugu noqonaynaa warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka sagaalaad oo waxaannu idinku celinaynaa aayaddii afariyo tobnaad oo la-aanteed aan la fasiri kareen tii saddexiyo tobanaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan intee ka badan ayuu dhiigga masiixa kan ruuxa quduuska ah isugu bixiyey ilaah isaga oo aan eed lahayn niyaddiinna ka nadiifin karaa shuqullada dhintay si aad ugu adeegtaan ilaah nool haddaba haddii dhiiggii xayawaanka ee la bixiyey uu dadka ka qaadi karo nijaasnimada intee in la eg baa dhiigga masiixu ka daahirin karaa iyaga dembiga haddii haddaba dhiigga riyaha iyo debiyada uu dadka ku filnaa looma baahdeen in masiixu bixiyo dhiiggiisa si howsha loo kaamilo haddaba waxaa halkan looga hadlayaa nadiifinta ama daahirinta qalbiga ama niyadda markaana haddii qaalintii gaduudneyd ee dembiga sida ku qoran kitaabka tarintii cutubka sagaaliyo tobnaad ay ka hadlayso nolosha rumaystaha haddaba aniga iyo adigaba waxaynu u baahannahay daahirin joogto ah laakiin haddaynu nuurka ugu soconno siduu isaguba nuurka ugu socdo wehelnimo ayaynu isla wada wadaagaynaa oo dhiigga ciise masiix oo wiilkiisa ahna wuxuu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan waxaa sidaa inagula talinaya rasuul yooxanaa sida ku qoran warqadiisii koowaad cutubka koowaad aayadda toddobaad wuxuu mar kale isaga oo ina boorinayana leeyahay haddii aynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu inaga cafiyo dembiyadayada oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan haddaba sidaad arkayso dhiigga ciise masiix waxa uu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan maahan jirka laakiin wuxuu nadiifiyaa qalbiga waana qalbiga dadka waxa u baahan in la daahiriyo haddaba midkiyo weliba weli laguma sifayn karo inuu gaaray heerka quduusnimada ee masiixu dalbanayo iyo inuu aqoonsado awooddiisa ah inuu masiixu inaga daahiriyo dembiyadeenna marka hore qalbiga ayaa loo digayaa dabadeedna qalbiga nasan maayo ilaa uu helo badbaadada masiixa haddaba dadku markii ay dembaabaan ama harsadaan oo way shidaysan yihiin ilaa ay helaan saamaxaadda dembiga waxaan garan karnaa ama dareemi karnaa sida ay u ahmiyad ballaaran tahay inaan xaqnimo lahanno si kale oo lagu helayaana ma lahan ilaa masiixu xaq inaga dhiga mooyaane haddaba rumaystayaasha masiixa waxay u baahan yihiin inay gartaan inay u baahan yihiin qirashada dembiga si ay u helaan saamaxaadda dembiga haddii niyaddiinna wax dembiya ay ku qarsoon yihiin ha malaysanina in ilaah baryootankiinna idiinka soo jawaabo waxaa qurniinku leeyahay niyaddiinna ka nadiifin kara shuqullada dhintay si aad ugu adeegtaan ilaaha nool shuqullada dhintay waa shuqullada aan lahayn ama dadka aan siinaynin badbaadada sida aad arkayso waxaannu innaga oo dhan ku dhimanay xadgudubyadeenna iyo dembiyadeenna haddaba weligay ma maqal qof dhintay oo shaqo samaynaya marka qof xagga ruuxa meydka ah shuqulkiisuna waa meyd wax kasta ee camal ah ee lagu raadiyo badbaadada waxaa ka soo baxa shuqullo meyd ah badbaadada waxaa lagu helaa rumaysad ka imanaya qalbiga ama niyadda hoose laakiin ma ahan afka qoruhuna wuxuu leeyahay waa in niyadda la nadiifiyaa si loogu adeego ilaah nool adeegu waxa uu ka macno yahay in la caabudo ilaah haddaba ilaah uma adeegi kartid haddaadan marka hore qalbiga daahirka ahayn waxaad markaa arkaysaa dad badan oo isku sheegaya masiixiyiin oo aan noloshooduna daahirsanayn waxaana kaaga muuqanaya ficiladooda waxyaabo su'aalo gelinaya rumaysadkooda waxaana ugu wacan in xiriirkooda ilaah aanu xidida lahayn welibana ay wax ka khaldan yihiin haddiise ay si hagaagsan ilaah ugu yimaadaan oo gartaan cisada iyo sharafta uu ka mudan yahay markaa ayaa wax waliba u hagaagayaan haddaan horey idiinku sii wada dhegaystayaal meeriska ayaan iminka la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol sagaal iyo siddeetan ee warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka sagaalaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan oo sidaas daraaddeed isaga waa dhexdhexaadyaha axdiga cusub in kuwii loo yeedhay ay helaan dhaxalka weligiisa oo la ballan qaaday waayo dhimashadu waxay u noqotay ka madax furashada xadgudubyada lagu sameeyo ahdigii hore haddaba marka uu leeyahay dhimashadu waxay u noqotay ka madax furashada xadgudubyada lagu sameeyo ahdigii hore ayaa waxaa la adkeynayaa in masiixu yahay dhexdhexaadyaheenna marka la soo gaaray iminka axdiga cusub haddaba kuwa ku yimaada axdigii hore waxaa lagu badbaadin jiray marka ay allabaryada bixinayaan waayo allabaryadu waxa ay soo eegayeen imaanshaha masiixa haddaba garan maayo in garashadaas ay lahaayeen laakiin sayid ciise masiix ayaa waxa uu leeyahay aabbihiin ibraahim wuu ku riireeyey inuu arko maalintayda wuuna arkay oo ku farxay waxaana taasu ay ku qoran tahay injiilka sida yooxanaa u qoray cutubka sideedaad aayadda lix iyo kontonaad kitaabka bilowgii laynoogu sheegi maayo in allabaryadii la bixinayey ay soo eegayaan masiixa laakiin ciise ayaa inoo sheegaya waxaana rumaysanahay nebiyadii iyo muuminiintii axdigii hore inay dhowrayeen imaanshaha masiixa waxaana iyaga loo badbaadiyey horumaris ahaan dhiiggii dibiyada iyo kii riyaha ma ahayn kuwo dembiyo nadiifin kara waxa ay qurbaanadaasu ku imanayeen ama lagu bixinayay rumaysad oo markii masiixa yimid wuxuu u dhintay saamaxaadda dembiga ee hore sida ku qoran warqaddii reer roome cutubka saddexaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana taasu ay ka macno tahay in masiixu u dhintay bani aadmiga ka bilaabata wakhtigii aadan ilaa iyo wakhtigii ciise masiix isku tallaabta la saaray wixii intaa ka dambeeyena waxaannu masiixa ugu imanaynay rumaysad haddaan horay idinku sii ambaqaado haddaba meeriska cutubkan sagaalaad ee warqaddii cibraaniyada ayaan iminka horay idinku sii wadayaa aayadaha lix iyo toban ilaa toddobiiyo toban oo waxaa qorriinku leeyahay sida tan waayo meeshii dardaaran jiro waa lagama maarmaan inuu kii dardaarmay dhinto waayo dardaaranka waa la fuliyaa meeshii dhimasho jirto maxaa yeelay waxba ma taro intii kii dardaarmay nool yahay haddaba waxaan filayaa inaad garateen ahmiyadda aayaddaas dardaaranku waa cahdi oo inta aad nooshahay dardaarankaagu qiimi ma leh wuxuu shaqaynayaa dardaaranku oo keliya markii aad dhimato waayo waxaa la leeyahay ninkaasu sidaa iyo sidaa ayuu ka dardaarmay oo haddii uu xoolo lahaana xoolihiisii dardaarankii uu ka dardaarmay si waafaqsan ayaa loo qaybsanayaa waxaana iminka dardaaranka halkan ku qoran sameeyey dad dhimanaya marka qofna ma badbaadin karo inta uu nool yahay waxaanan uga golleeyahay in noloshii masiixa aanay ku badbaadin karin waxaase laynagu badbaadiyey dhimashadii masiixa haddaannu horay idinku sii wadno haddaba meeriska cutubkan sagaalaad dhegaystayaal ayaan iminka la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol iyo sagaashan ee axdiga cusub warqaddii cibraaniyada aayadaha siddeed iyo toban ilaa laba iyo labaatan waxaana qorniinku leeyahay sida tan haddaba xataa axdigii hore laguma gelin dhiig la-aan waayo markii muuse amar kasta kula hadlay dadka oo dhan sida sharcigu leeyahay wuxuu qaaday dhiiggii weylalka iyo orgiyada iyo biyo iyo dhogor guduudan iyo geed husub la yidhaahdo oo wuxuu ku rusheeyey kitaabka qudhiisa iyo dadka oo dhanba isaga oo leh kanu waa dhiiggii axdiga oo ilaah idinku amray sidaa oo kalena taambuugga iyo weelasha lagu adeego oo dhan ayuu ku rusheeyey dhiiggii inta badan wax waliba waxaa lagu nadiifiyaa dhiig sida sharcigu leeyahay oo dhiig daadin la'aan dembi dhaaf ma jiro qaybtan keliya markii aynu faallada ku soo noqonno ayaa dhiigga lagu soo noqnoqonayaa lix goor waxaana ay muujinaysaa goobta iyo awoodda dhiigga wakhtiyadii axdigii hore oo waxaa la leeyahay dhiig daadin la'aan dembi dhaaf ma leh oo waxay maahmaaha shaqaynaysa ka ahaan jirtay xilliyadii axdigii hore oo dadku waxay odhan jireen dhiig daadin la'aan dembi dhaaf ma leh waayo qof waliba waxaa laga doonayay inuu yimaado taambuugga si uu dembiyadiisii wax ugu bixiyo waxaana qoraha qasiidooyinka uu leeyahay xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay dhiigga ciise masiix waxaa kaloo kitaabka muujintii ku qoran in guusha lagu helay dhiiggii wanka laakiin laguma helin xigmadda dadka iyo xooggooda ama xoog ruux ahaaneed ee dadku leeyahay weli waxaanu ku jirnaa haddaba dhegaystayaal cutubka sagaalaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada waxaanan idiin akhriyaynaa iminka aayadda saddex iyo labaatanaad oo wuxuu qoruhu leeyahay sida tan haddaba lagama maarmaan bay ahayd in u ekaanta waxyaalaha jannooyinka ku jira kuwan lagu nadiifiyo laakiin waxyaalaha jannada qudhooda waa in lagu nadiifiyo allabaryo kuwan ka wanaagsan habeen dambe ayaannu aayaddan si faahfaahsan uga faalloon doonnaa
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin